in waxa weeye carruurta yaryar iyaga ajarku inuu u sugnaanayo weeye waana sida axaadiista saxiixa ku soo aroortay weeyaan wakadalika dumarka oo kale jumucadu kuma waajibto haddana hadday jumcadii tukadaan oo dad ay ku waajibto oo tukanaya jumcadii ay la tukadaan way ka ansaxaysaa oo waxa weeye wuu usugnaanayaa yani ajarku waa usugnaanaya duhurna waa ka dhacaya marka adigu calaa kulli xaal sanuucatu waa masaa'il mustatnayaada oo laga soo reebay yani weeyaan qawaacidda badankooduna waxay u badan yihiin markaysaga aglabiya oo qawaacidda waxa mudaridka ah ee aan istisnaa'aad lahayni waa iska yar yihiin yani nawaadir weeyaan waxa uu ihi wa shardu sixatin shardu sixo ictidaadun tirsad la tirsado bilficli ficilka la tirsadoo la ictibaariyo la tixgeliyo cibaada ha ahaado ama mucaamalo ha ahaadee bihi ay waaqicun bihi ama markaa xaasilun bihi isagay ku xasilaysaa sababtiisa oo la'aantii ma xasilayso minhu duhuru dahaarada ayaa ka mid ahaatay oo haddaanu dahaaro qaadan yacni kama ansaxayso salaaddii yustafaadu waa la faa'iidaysanaya waa iska tamaamu lbeyt washartu fi lwujuubi shardi oo waajibnimada ku sugan shartun fi ladaa waa shardi adaha ku sugan oo waa bacdi un soo gudagelaya ee shardu adaaga shardu wujuubku shardu wujuubku waa bacdi soo gudagelaya shardu adaaga wacazuuhu nisbaynta qowlkaa loo nisbaynayo lilitifaaqi itifaaq loo nisbaynayana wujida waa la helay oo sacda taftazani ayaa markaa itifaaq ku soo raray wa sixatu wifaaqu dilwajhayni wa wifaaqu dilwajhayni kii labada weji u saaxiibka ahayd xagga dhicitaanka waafiqitaanka u waafaqo lisharci sharciga u waafaqo mutlaqan xaaluu yahay markaa mid la itlaaqay oo cibaado ha ahaado ama mucaamalo ha ahaadee sixatun sixa ayaa la yidhaahdaa biduuni mayni been la'aanteed maana yamiinu maynan waa been sheegay weeyaan maana yamiinu maynan min baa la yidhahdaa marka yani amarkeedu wuxuu noqonayaa min marka min waxay noqonaysaa mar waa xaraf weeye marna waxay noqonaysaa waa ficil amaroo yacni min ay bimacnaa ikdib bay la micno tahay oo been sheeg bay la micno tahay min haddii la yidhaahdo ra'yiga zamakshari haddii lagu socdo minta tabciidiyada la yidhaahdaa inay isim tahay oo iska mubtado noqonayso wa min annaasi ay wa bacdunaasi inay la micno taho mintu ay tahay mubtada sidaa marka lagu socdana waxay noqonaysaa waxa weeye mintu mar inay ficil tahay mar inay xaraf tahay mar inay isim tahay saddexda noocba inay noqotay sidaas yadaa bay noqonaysaa wuxuu inoo tilmaamayaa beydku shaygii labada weji u saaxiibka ahaa ee bimacnaa laba siyood inuu u kala dhaca ay suuragal tahay si uu sharciga ku waafaqsan yahay iyo si uu ku khilaafsan yahay labadaba inuu u dhacaa kay suurtoobi karaysay wuxuu ka ictiraadayaa kii waxa weeye sharciga inuu waafaqsan yahay mooye si kaleba aan u dhici karaynin kaasuu ka ixtiraazaya oo yacni marka lala yimaado shaygii sharciga inuu waafaqsan yahay mooye si kale aan u dhici karaynin la odhan maayo waa sixo la odhan maayo saxiixnimo laguma sifaynayo laakiin shaygii ka suuragalka ahayd labada siyood si uu sharciga ku waafaqsan yahay si uu sharciga ku khilaafsan yahay labadaba inuu u dhacaa siuu ka suuragalka ahaa hadduu u dhaco siduu sharciga ku waafaqsan yahay cibaado ha ahaado ama mucaamalo ha ahaadee sixaa lagu sifeeyaayo waxaa la yidhahdaa waa saxiix cibaadatun saxiixa ama caqdun saxiix sidaas iyadaa baa la yidhahdaa sidaas iyadaa ayaa la yidhahdaa marka waxa weeye waxay ku tacriifiyeen inay tahay shayga yani saxiixa ahi waa muwaafaqatu dilwajhayni yani lisharci ayaa waxaa la yidhaahdaa yani sixa ayaa la yidhahdaa markii la yidhi waxa weeye inuu sharciga waafaqa ayaa la yidhaahdaa sixanimada ayaa waxaa leeyi wifaaqa loo shardinayaa ma waxa weeye ma nafsul amarkaa oo waaqaca iyo xaqiiqada ma inuu ka waafaqaa mise waa inuu markaysa waxaan markaa malaha mukallafka waa inuu ka waafaqo beydka sagaal iyo lixdanaad buu inoogu sheegi doonaa wahya wifaaquhu linafsi alamri oo hadda markaysa waxaan markaa laba beyd inaga xiga wa wifaaqu dilwajhayni kii labada weji u saaxiibkaayd waafiqitaanka uu waafaqo lisharci laba weji buu u saaxiib yahay oo mid walba u dhici karaa si uu sharciga ku waafaqsan yahay iyo si uu ku khilaafsan yahay ayuu xagga wuquucaya dhicitaanka ka suuragal ah lisharci sharciga hadduu waafaqo mutlaqan xaaluu yahay mid la idlaaqay oo yacni waxa weeye ama cibaado ama mucaamalaad midnaba aan la kala farqinaynin sixatun sixa ayaa la yidhahdaa biduuni mayni been la'aanteed wa fi lcibaadati lada ljumhuuri yacni markaa ay wasixatu sixadu an yasquda alqada qaduhu inuu dhaco weeye fi mada duhuuri weligeed inuu ka dhaco qofka fi lcibaadati cibaadada gudaheeda lada ljumhuuri culammada badankooda agtooda yubnaa cala alqadaa'i biاljadiidi yubnaa waxaa lagu dhisayaa qowlkaa la soo sheegay cala alqadaa'i qallaynta la qallaynayo biljadiidi ay bilamri ljadiidi amarka cusub wax lagu qallaynayo aw awali lamri ama amarkii hore wax lagu qallaynayo lada lmujiidi ka fanigan usuulka marka aadka ugu fiirsaday u hagaajiyey ajaada yujiidu bimacnaa waxa weeye aad buu marka waxa weeye imcaanu nadar ugu sameeyey oo aad ugu fiirsaday oo aad buu u wanaajiyey garashada uu garanayo kaasaa loo jeeda wuxuu inoo tilmaamayaa haddii wuxuu cibaadaha daba uu yahay marka lasii kala qaado shaygii mucaamalaadkii iyo cibaadadii mucaamala cibaad mucaamaladu ay u joogtay cibaadaha hadduu shaygu yahay sixa waxaa la odhanayaa sida jamaahiirta fuqahadu ay qabaan qofka qaduhu inuu ka dhaco oo mas-uuliyaddii amarkan ama waajibkan saaraa inuu ka baxo oo aan qade laga rabin oo uu amarkii gutay oo uu amarkaasina ka dhacay taas iyada abaa waxaa la yidhaahdaa yacni markaa sixa ayaa la yidhaahdaa sida jamaahiirta fuqahadu a qabaan waxaa ku dhismaya mas'aladaas qowlka ah qallaynta wax la qalleeyaa ma waxa ay ku wax lagu qallaynayaa amarkii horuunbaa weli baaqiyo in wax lagu qalleeya ay tahay mise qadaha wax la qadaynaya amar cusub bay u baahantay culammada qaar waxay leeyihiin oo culammada odhanaya waxa weeye qaduhu waa inuu dhaco yacni sidaas iyadaa odhanaya yacni markaa qaduhu waa inuu dhaco markaa haddii la yidhaahdo waxa markaa yacni ay markaa ku dhismaysaa qowlka odhanaya qaduhu waa inuu dhaco wuxuu ku dhismayaa qowlka odhanaya yacni amar cusub bay u baahan tahay ilaaba ilaa yacni qadaha waxaa la yidhaahdaa marka amarkii hore qofkii waa ka dhacay oo waxa weeye qadaagu qofkii ma saara haddii shaygaasi saxiix yahay oo cibaadadaasi saxiixa tahay wuxuu noqonayaa inuu qalluhu ka dhacayo qofka aanu saaray marka halkan waxaa isku khilaafsan mutakalimiinta iyo fuqahada ayaa isku khilaafsan mutakalimiinta iyo fuqahada qaar waxay odhanayaan waxa weeye maye qofku haddii uu la yimaado ficilkii uu la yimaado ficilkii hadduu la yimaado haddii markaa yacni shaygu wuxuu noqon karaa inuu saxiix yahay haddana inuu qaduhu ka aanu ka dhicin baa surowda isagoo shaygu saxiixa ayaa haddana looga baahan yahay qofku inuu qalleeyo qaarna waxay yidhaahdeen maye labada shay way isku xidhan yihiin qalla inuu dhaco iyo iyo inuu saxiix yahay laba shay ma kala aha haddiiba qalla ka dhaco saxiixna waa yahay bacdina waxay yidhahdeen maya waa kala duwan tahay oo waxaa dhici karta cibaadadii inay saxiixa noqoto haddana qallihii uu saaran yahay qofkii taana tusaalaheedu markaysaga waxaa weeye wuu inoo misaalin doonaaye waxay markaa ka dhigan tahay oo kale mas'alada markuu inoo sheegi doono beydka laba iyo toddobaatan iyo saddex iyo toddobaatan ayuu kaga warramaya marka masaa'il culamada qaarkood sixa ay ku magacaabeen haddana qada uu ka imanayo ayuu inoo sheegi doonaa kifaayat lcibaadati alijza wahiya an yasquda aliqtidaa aw yasqudu lilqada khilaaf baa ku sugan marka tacriifka marka la tacriifinayo yacni ijzaaga yacni marka la tacriif cibaadadaas waa mujzi'o tacriifka la tacriifinayo yacni khilaaf baa markaysaga waxan markaa ku sugan marka wuxuu inoo tilmaamayaa calaa kulli xaal ra'yi waxa uu odhanayaa yacni shaygu hadduu saxiix yahay ilaaba ilaa qalle waa dhacay qalle ka yacni haddii shaygaa la odhanayo ha qalleeyo amar cusub baa loo baahanyay amarkaa cusub haddii la waayo wax qalle ahi ma jiro qowlna wuxuu odhanayaa maya waa kala duwan yihin shaygaoo saxiixa ayaa waxa suurtoobi karta haddana qadihii inaanu ka dhicin ay wasixatu sixadu an yasquda alqadaa'u qada inuu dhaco weeye mada duhuuri weligeed qofka uu ka dhaco fi lcibaadati cibaadada gudaheeda lada ljumhuuri culamada badankooda agtooda yubnaa waxaa lagu dhisayaa cala alqadaa'i mas'aladaa aynu soo sheegnay waxaa lagu dhisayaa cala alqadaa'i qallaynta la qallaynayo biljadiidi amar jadiida markaa wax lagu qallaynayo oo hadday sixadu tahay inuu qaduhu ka dhaco waxa weeye haddii qofka qalle la saarayo amar cusub bay u baahantay ila kii hore waa la gutay aqiimu salaa haddii aad oranayso markaysaga aayaddaasaa kuu tilmaamaysa inaad qallayso aqiimu salaa waxay tilmaamaysay marka hore awalan inaan la imaado adde ula imaado qado inaan ula imaado kuma soo aroorin a addihiina waa iga dhacday mar haddaan adde ula ilmi inaan qallaynayo daliil kale ii keen kaasi wuxuu ahaa kii addaaga igu waajibiyeye amar cusub bay u baahan tahay markaysagaa qalluhu iyo amar cusub ii keen haddii amarka cusub la waayo qalle ima saara aw awalil amri ama amarkii horaa wax lagu qallaynayaa ladalmujiidi yacni waxay sidaas ugu dhismaysaa ladalmujiidi markaysagaa fannigan usuulka wanaajiyey garashada uu garanayo oo si fiican u bartay wahiya markaa waxaa weeye sixadu muwaaf yani wahiya markaa sixadu wifaaquhu linafsi lamri waafiqitaanka markaa shaygu waafaqo weeye linafsi lamri xaqiiqadu siday tahay inuu waafaqo nafsulamar iyo waaqic markaysaga labaduba waxay yihiin waa isla macne waa xaqiiqada shayga un midna manaatiqada isticmaasha midna waxa weye mutakalimiinta isticmaasha aw danni ma'muurin ama mid la amray oo la kelifay malihiisa inuu markaa ku waafaqo sharciga ladaadii khubri mid waxa weeye u saaxiiba khibrad yani iyo cilmi dheeraada u saaxiiba waa subki weeyaane taqyadiina subkiya agtiisa bimacnaa waxa uu inoo tilmaamayaa yani culammadu laba qowl bay ka leeyihiin wifaaqa markaysagaa shaygu sharciga waafaqaya ma wuxuu ku waafaqayaa xaqiiqado nafsu amarka miyuu ku waafaqayaa oo hadduu isagu isleeyahay waa waafaqday oo fii nafsi lamar ay tahay inuu khilaafay oo aanu waafiqin ma waxay tahay markaysagaa mid la odhanayo lamaad imane waa inaad la timaadaa mise waxa weeye waxaa la shardinayaa waxa weeye isaga malihiisiyo siday la tahay inuu waxa weeye ku waafaqo oo hadduu malihiisa ku waafaqo walow fii nafsi lamar haba khilaafabe waxa uu yahay markaa shaygaasi mid asaxay oo cibaado saxiixa ah ayay noqonaysaa taas iyadaa waxa weeye khilaaf baa ku sugan marka waxa weeye calaa kulli xaal wuxuu inoo tilmaamayaa fuqahada yacni waxay qabaan yacni haalibkoodu inay waxa weeye nafsul amarka inay tahay muwaafaqadu wifaaqa uu waafaqaya inuu xaqiiqada ka waafaqay inay tahay danni maamuurkana waxa qaba markaysagaa shiikha subki la yidhahdo ayaa markaysagaa qaba waana sida mutakalimiintu ay qabaan markaa subkina qolyaha mutakalimiinta ayuu mas'alada ku raacay wahiya sixadu wifaaquhu waafiqitaanka shaygu waafaqo weeyi linafsi lamri xaqiiqada shayga u waafaqo nafsulamarka waxaa looga jeedaa bimacnaa nafsu shay waa xaqiiqadiisa ama waaqica weeyi aw danni ma'muurin ama malaha ka la amray ee la kelifay inay markaa ku waafaqdo sharciga ladaadii khubri yacni mar walba waxaa la waafaqaya waa sharcigaa la waafajinaya shaygii sharciga ha la waafajiya ma waxaa lagu waafajinayaa si yaqiin ah oo ilaaba ilaa siduu sharcigu ahaa inuu waafaqo weeye qaci inuu waafaqo mise malihiisa inuu ku waafaqo isaga siday la tahay ee ictiqaadkiisa ayaa shardi ah laba qowl baa ku sugan aw danni ma'muurin ama markaysagaa malaha ka la amray inuu ku markaa waafaqo sharciga ladaadii khubri mid markaa yacni cilmi u saaxiiba subki buu u jeedaa waa waalidkii shiikhii weynaa weeyaane inankii maaha taajidiina subki waa taqyadiina subki weeyaan waa taqyadiin bisixati alcaqdi yakuunu laharu yakuunu laharu raadku wuxuu ahaanayaa bisixati alcaqdi caqdigaa sixitaankiisa sababtiisuu ku xasilaya yakuunu waa ahaanayaa alaharu raadkii markaysagaa looga jeeday caqdiga bisixati alcaqdi buu markaysagaa ku dhacaya wa fi lfasaadi caksu haadaa yadharu wa caksu haadaa taalidkeeduna yadharu waa muuqanayaa fi lfasaadi fasaadka gudihiisuu ku muuqanaya waxay markaa yidhaahdeen xagga cuquudda haddii la tacriifinayo yacni caqdigaasi waa saxiix waxaa la yidhaahdaa idaa tarataba alaharu almaqsuudu min alcaqdi cala alcaqdi yacni raadkii looga dan lahaa caqdiga hadday caqdiga ka dhalato markaasaa waxaa la odhanayaa caqdigaasi waa saxiix iminka shay marka la iibsanayo waxaa looga dan leeyahay in tasarufkiisa qofku uu u bannaanaado inuu ku tasarufah oo ama bixin karo ama iibsan karo ama mulkii karo haysan karo siduu doonaba inuu ugu tasarufi karo tasarufka bayci u banneeya ee u xalaaleeya waxaa la odhanayaa waxa weeye yacni bayc ama caqdi saxiixa weeyaan baa la odhanaya iminka guurkaoo kale raadka markaa caqad caqdiga looga dan lahaa ee maqsuudka ahaa waxay ahayd waa in xillu listimtaac in lagu raaxaystaa inay xalaal noqoto markaa guur kasta oo ay ka dhalato in lagu raaxaystaa inay markaa bannaan tahay oo istimtaacaas banneeya oo xalaaleeya waxaa la odhanayaa waa caqdi saxiixa saas yadaabaa markaa la odhanaya waayo markaysaga caqdigu hadduu faasid yahay yacni markaa ma bannaanaanayo tasarufku ma bannaanaanayo hadduu baatil yahayna hadalkiisa badda haddii la yidhahdo masaa'isha qaarkood waa la kala farqinayaa oo markaa sida jamaahiirtu ay qabaan markaa masaa-isha qaar ay kala farqiyeen haddii sidaas lagu lagu socdo waynu ishaari doonaaye marka culamada qaarkood waxay yidhaahdeen erayga sixa iyo fasaad la yidhaahdaa yani kitaab iyo sunnatoona kuma soo aroorin saas aawadeed buu zarkashi waxa uu soo naqliyay hadalka ibnu taymiya ee uu odhanayo kitaabka iyo sunnaha kuma soo aroorin sixa iyo fasaad wax la yidhaahdaa laakiin waxaa ku soo arooray xaq iyo baatil baa ku soo arooray ee sixada waxaa la yidhaahdaa waa istilaaxa fuqahada saasuu marka isaga waxa zarkashi soo naqlinaya markuu soo naqla naqliyo ayuu tacqiib ku yaro samaynaya oo waxa uu odhanayaa hase ahaatee yaan sixa iyo fasaad lafdigeeda ku soo aroorine ijzaa wax la yidhahda ayaa soo arooray oo waxa weeye markaa cibaadaad badan lagu tilmaamayo ama laga nafinayo waxaas markaa ijzaa walan tujzi'a can axadin bacdaka iyo yacni markaa yani axaadiista la midka ah marka waxa weeye ijsaaguna sixadii ayuu ku dhow yahay buu yidhi waa midda labaadee markaa jumhuurku may saamixin buu yidhi in faasid lagu itlaaqo yani markaa cibaadadii ee waxay yidhaahdeen waa marka waa salaatun saxiixa aw shabiihatun biha ama waa saxiixa ama waa shabahdaabay markaa yidhaahdeen sidaas oo kale sida waxa weeye markaa ramadaan oo kale inuu imsaaq qofku sameeyo haddii markaysa waxaan markaa yani soomkii uu ka guro oo kale yani waxay yidhaahdeen waxa markaysa waxaan markaa yidhaahdeen waa shabiiha bisaxiixa yani noocaas oo kale adigu calaa kulli xaal yani tacqiibka waxa uu u sallimay lafdi ahaan sixa iyo fasaad inaanu soo aroorin laakiin xaq iyo baatil iyo eryada noocaas ah inay markaa iyagu soo arooreen hadalkaana waxa uu ku sheegay baxrumuxiidka mujalladka koowaad ayuu ku sheegay laba boqol iyo afar iyo konton ayuu sidaas iyadaa markaa ku tilmaamay marka calaa kulli xaal waa isilaaxii fuqahada yani weeyaan yakuunu laharu raadku wuxuu ahaanayaa bimacnaa ku xasilaya oo kaanadu ay taamaba laga dhigo yakunu laharu yani wuxuu ku xasilayaa raadka caqdiga looga dan lahaa caqdiga wuxuu kaga xasilayaa bisixati alcaqdi sababta marka yani asixitaanka caqdigu asaxo ayuu raadku ka dhalanaya raadkii looga dan lahaa caqdiga wuxuu caqdiga ka tartiibsamaya oo ka dhalanaya markuu caqdigu saxiix yahay oo sixadu ka farcamaya wa caksu haadaa sidaa lidkeeduna yadharu waa muuqanayaa fi lfasaadi fasaadkiibuu ku muuqanaya waxay culammaduna yidhaahdaan marka annahyu yaqtadii alfasaad nahyigu waxa uu keensadaa fasaad buu keensadaa inuu fasaad keensadana waxaa laga qaadanaya markiisa waxaan marka adilada ayaa laga qaadanaya man axdasa fii amrina haadaa maa laysa minhu fahuwa raddun iyo waxa la midka ah hase ahaatee marka waxa weeye mas'alo culammada ay isku khilaafaan baa jira ma ma ka dhalanaysaa yacni waxa weeye oo ma la odhanayaa waa yacni markaa iyadoo ay manhiyo tahay fasaad inaanu ka dhalan ima suurowdaa waa masalada markaysaga waxaa dhulka maqsuubkaa marka lagu tukada iyo masaa-isha noocaas ah waa masaa'il markaa khilaaf ku sugan afar qowlna ay ku jiraan caynkaas iyadaa markaysaga waxaan weeyaan marka way inoo iman doontaa insha allahu tacaala maqsuubka marka way inooga warrami doonaa meel buu markaa ku keeni doonaa marka shay geesna laga amro geesna laga nahyiyo marka waxaa weeye masaa-isha noocaas oo kale oo labada jiha kala bixi karta mooyaane jihada laga amray iyo jihada laga nahiyey tay kala bixi karta mooyaane wax alla wixii kale nahyigu fasaad buu keensada in lam takun xawaalatun aw talafu tacalluqu lxaqi wa naqsun yu'lafu yacni sidaa cagsigeedu wuxuu ku daahirayaa oo ku muuqanayaa fasaadka goormuu ku daahirayaa in lam takun waa haddii aynay ahayn xawaalatun in lam taxsul haddaynay xasilin ama aynay dhicin xawaalatun xawaala haddaynay dhicin aw talafun ama markaisagaa baaba shaygii markaisagaa uu baaba'o silcadii ay baaba'da aanu dhicin tacalluqulxaqi waa cadfun bigayri caatifiya markaysaga xaq kale inuu ku tacalluqo haddaanu dhicin wa naqsun yuulafu yani markaysa waxaa naqsi yani haddii aanu dhicin naqsigaasoo yuulafu markaysa waxaa markaa isaga lagu ogaanayay haddii afartaas markaa mid ahaan la helin ayaa markaa sidaa caqsigeedu oo ah markaysagaa raadkii caqdiga looga dan lahaa inaanu caqdigii ka dhalanaynin ay markaa dhacaysaa ama imanaysaa shayga hadduu markaa faasid yahay waxa uu noqonayaa waa shay markaa yacni baatila ayuu noqonayaa siduu inoo sheegi doono oo markaysagaa darsigan laftiisa ku iman doonto insha allahuna waxa markaa yacni fasaadka la yidhaahdo iyo waxa markaa waxaa la yidhahda fasaadka la yidhahdo iyo waxa butlaanka la yidhahdaa waa isku mid oo baatilka iyo faasidku waa isku mid waqaabil asixata bilbutlaani wahwa alfasaadu cinda ahli shaani buu inoo keenayaa laba saddex bayd dabadeed marka sidaas aawadeed waxa uu inoo tilmaamayaa fasaadka iyo baatilku maadaama ay isku mid yihiin siday jamaahirtu ay qabaan qolada maalikiyadu afar mas'alay ka istisnoodeen afar mas'alo waxay yidhaahdeen raadkii caqdiga looga dan lahaa caqdiga waa ka dhalanaysa iyadoo faasid ay tahay afartaa mas'alo ay ka istisnoodeen maxay tahay afartaa mas'alo waxa weeye masaladii hadday markaa noqoto xawaalo hadday noqoto waxa weeye markaysaga xool xaq kale inuu ku tacalluqo rahn iyo wax la mida haddii markaa lagu sameeyo cid kale loo rahmo sidaas si laeg haddii naqsi ku dhaco oo shayga markaysagaa uu nuqsaamo haddii uuba baaba'o afartaa shay isagoo faasid uu yahay ayaa mulki ka dhashay oo waxa weeye markaysagaa tasarruf ku bannaanaaday yacni mulkigii markaysagaa waxaan hadda mulkigu uga dhashayna qiimaa lagu qadarayaa qiimihiisa ayuu bixinayaa sidaasay agsarku sheegeen adigu markaysagaa shanqidii waxa uu sheegaya ama qiimo ama markaysagaa lacag yacni sidaas yadaa buudi laakiin waxa weeye sida uu muxaqiquba tilmaamayo culammada markaysagaa maalikiyada badankooda iyo qolyaha ka soo naqlinayaaba waxay sheegeen inay yidhaahdeen taqarara almulku yacni bilqiima ana albayca ida ina albayca ida itasala bihi axadu alumuuri alarbaca taqarara bilqiima yacni saasaa waxa weeye qaraafiya sheegeen yacni walaati sheikha la yidhaahda iyo saaxibu nashri lbunuud iyo xataa culamo kale oo ka soo naqlisay maalikiyada iyaguna saasay markaysaga waxaan markaa u sheegeen oo zarkashiya markaysaga ay ka mid yihiin oo waxa uu odhanayaa zarkashi wa ama almaalikiyatu fatawasatu bayna alqowlayn labada qowl ay dhexdhexaysteen waxay tahay waa qowlka yacni markaa xanafiyada oo baatilka iyo faasidka marka horeba kala saaraysa oo le faasidka waxa yacni markaa la yidhaahdo yacni waxa weeye raadkii looga dan lahaa waaba ka dhashaa oo marka horeba mulki waa ka dhashaa halkaas iyadaa iyagu mari doona oo shayga faasidkiisa iyo baatilkiisa kala saari doona iyo qolyaha kale oo jamaahiirta ah oo shaaficiyada iyo xanaabiladuna ka mid yihiin marka maalikiyaduna waxay la socdeen qolyaha waxa weeye xanaabilada iyo shaaficiyaday la socdeen hase ahaatee mas'alay ka istisnoodeen oo labada qolay bartanka u fadhiisteen oo way dhexdhexaysteen oo dariiqay ka dhex jeexdeen markaysa waxaan qoladii shaaficiyada iyo yacni xanaabilada oo wada socda iyo qoladii markaa ma yacni qoladii xanafiyada oo iyaguna yacni dariiq kale maray labadaasay dhex mareen markaase waxay yidhahaan afar shay haddii mid ku tacalluqo raadkii looga dan lahaa way ka dhalanaysa caqli waxaana waajiba markaysagaa qiimihiisa shaygaa in la cesho ayaa waajiba laakiin mulki wuu uga tartiibsamo waa ka dhashay sidaas iyadaaba yidhahdeen وأما المالكية فتوسطوا بين, القو... بين القولين ولم يفرقوا بين الفاسد والباطل في التسمية ولكنهم قالوا البيع الفاسد يفيد شبهة الملك ملك ما فائدين إياه لكن شبهة الملك فائدين يا بيلان فيما يقبل الملك وحي ملك أقبل آيه فإذا لحقه أحد أربعة أشياء أفر شيء متكود هدو لحيلو يقدر الملك بالقيمة مركي هوري شبهة الملك بفايدين يسوماها ملك النبو فايدين يا بعد أفر مد أفر مد متكود هدو لحيلو ملك النبع أي فايدين قيمة لغو قدرية وهي حوالة الأسلاق حوالة الأسواق وتلف العين ونقصانها وتحل وتعلق حق الغير بها على تفصيل لهم في ذلك البحر المحيط مجلد كوال لبقوا لي سديد يكون marka adigu ala kulli xaal mas'alada noocaas ah ayay ku tageen qolyaha yani maalikiyada la yidhaahdaa wax daliilana umay sheegin ee calaa xasa markaysaga maslaxa mursala iyo wixii la mid ah ayaa laga yaabaa markaysa waxan marka inay u cuskadeen وعكس هذا سدا لدكاد يظهر وحكم مقنية في الفساد فساد كقديه سإن لم تكن وهدي أين يهين حوالة حوالة هدين يهين وشي قاسو حوية عقدك هدي حوالة إلي سو دريده ومركا وحلقو سو حويله يذا مركا إسدا ملكي وتقرر يا قيمانا كواجبية أو تلفنا ما بابا وبابايا يا مركا إساحا مركا تيمي وحوية مركانا ومركا وحا يعني نقنية سإنه قيمة كواجبية ملكي سنة تقرريه وقليا كلا هدي عينتي هدا dhimatay ma cayntii bay waajibinaya ma cayntii waajibin ma yana misli ay waajibayna mar haduu wuxuu shay misli haduu leeyahay misli bay waajibinayaan mar haday cayntii taadurtay shaygu markaysaga haduu misli yahayna misli bay waajibinayaan haday qiimo tahay haday qiimi yahayna qiimay ka waajibinayaan marka tan noocaas halkaas iyada bay ka marayaan تعلق الحق يا حق marka isaga kale inuu ku tacaluqo sida rahan ama ijaara iyo wax lamida shaygi marka qofka laga iibsaday baa la kiriyay waa guri waa la kireeyey xaq kala ku tacalluqay mulkigiisu waa taqarruray leeyihin faasid ba ha ahaado maalikiyadu laakiin qiimihiisii waa in la bixiyaa saas yadaa bay leeyihin wa naqsun yuulafu iyo naqsi hadduu markaysaga xasilo naqsigaasoo markaysagaa yuulafu yacni markaysa waxan markaa la helayo ama la ogaanayo kifaayatu lcibaadati lijzaa cibaadada ku fillaanshaheeda ay markaa dalabkii inuu qofka ka dhaco ay ku fillaanayso oo kaafinayso alijzaa'u guditaan weeye wa hiya markaysa waxaan markaa ijzaagu yacni an yasquda aliqtidaa'u yacni waa inuu markaa dalabku waa inuu ka dhaco dalabkii wax la amrayey waa inuu ka dhaco aw isuquudu lilqada ama waa inuu qaduhu dhaco wadaakaasi oo ijzaaga ahi akhasu waa ka khaasnimo badan yahay min sixatin sixada waa ka khaasnimo badan yahay ee sababtu uga khaasnimo badan yahayna waxay ahaatay id yukhasu bilcibaadati cibaado ayaa lagu khasisaa oo shaygaasi waa mujzi cibaadun baa lagu sifeeyaa ee mucaamalaadka laguma sifeeyo ijzaagaa la tacriifinayaa saas aawadeed waxa fiican in la yidhahdo alijzaau kifaayatu lcibaadati iyadoo markaa sideeda yani markaa ay labaduba markaysa waxaan markaa ay mid waliba u suubamaysay inay noqoto mubtada haddana waxa weeye shayga la tacriifinaya waa ijzaaga marka alijzaau shayga ijzaaga oo guditaanka ahi kifaayatu lcibaadati cibaadadii waa inay markaa kaafido ay ku filan tahay ee dalabkii inuu qofka ka dhaco wahiya an yasquda aliqtidaau markaasuu sidaa ugu sifasiray wuxuu inagu tilmaamayaa ijzaa maxaa la yidhaahdaa ijzaa waxa weeye qofka waa inuu dalabku ka dhaco yacni wax la amrayaa mas-uuliyaddii iyo cuhdadii marka amarka waa inuu ka baxo ama waa inuu qadaagii markaysagaa ka dhaco oo maxaa farqiga udhexeeya farqi waa u dhexeeyaayoo markaa meelaha qaarna waa iswaafaqayaan inuu dalabku dhaco iyo iyo inuu qadaagu dhaco meelaha qaarna waa ku kala tegayaanoo waxaa suurowdaa intuu waxa weeye dalabkii hore intuu ka dhaco inuu haddana qadaa aanu ka dhicin oo la yidhahdo qada waa saaran yahay oo amar cusub buu ku saaran yahay qada waa saaran yahayoo bilamri iljadiid buu ku saaran yahay in la yidhaahdo ayaa suurowda marka insaan loo kala farqiya ayaa dhici karta culamada qaarkoodna waxaa dhacday inay masaa-isha qaarkood ku sifeeyeen inay cibaadaadka qaar mujsi ay yihiin haddana markaysa waxaan markaa qado inay saareen ayaa dhacday sida faaqidi dahuraynka oo kaleeka markaysaga labada dahaaraba waayey yacni waxa weeye wixii la amray isagu markaysaga waa la yimi mar haddaanu ka gaabino markaysa waxaan markaa labadii dahaaro labadiiba u waayey oo wuxuu ku dahaaro qaato u waayey xaalka noocaas ah inuu salaaddii tukado markaysaga waxay noqonaysaa yacni markaa mid mashruuc u ah marka waxa weeye tii la amray isagu waa la yimi tii la amray waa la yimi hase ahaatee mujzi ama sixa ma lagu sifaynaya qolyaha shaaficiyadu waa isku khilaafsan yihiin oo laba qowl bay markaysagaa kala yihiin qolo odhanaysa waxa weeye waa saxiixa la odhanayaa qadana waa saaran yahay oo waa mujzia la odhanaya iyo qolyaa yidhi markaysaga maya sixa laguma sifaynayo iyo ijzaa laguma sifaynayo qolya caynkaa yidhi marka aaraada culammada odhanaysa waxa weeye yacni markaa dalabkii waa ka dhacay oo sixa iyo ijzaa waa lagu sifaynayaa laakiin haddana qadaa baa la amrayaa oo amar cusub baa lagu amrayaa sidaa marka la yidhahdo wuxuu noqonayaa khilaafka labada tacriif yacni ku sugani inuu samare leeyahay ayaa marka isaga ka dhalanaysa yani inuu yani saas iyada ayaa ka dhalanaysa marka waxa uu odhanayaa wa calaa maa mashaa calayhi almu'alifu shanqiidi wa calaa maa mashaa calayhi almu'alifu wuxuu u jeedaa maraaqiga min alfarqi baynahumaa bikowni shayin mujzi'an walaa yasqudu alqadaa'u kaaladii lam yajid maa'an walaa saciidan waa sida kii markaa faaqidu tahuraynka ee markaysaa waxaa biyo iyo yacni saciid labadaba waaye cala alqowli biannahu yusallii wa yuciidu marka lagu socdo qowlka odhanaya waa tukanaya waana soo celinaya wa kalmutayamimi idaa wajada almaa'a waa sida markaa isagaa ka gagabaystay hadduu biyaha helo cinda shaafici shaafici agtiisa wa calaa qowlin daciifin iyo qowl daciifa marka lagu socdo cinda almaalikiyati fa innahu yatayamamu wayujzi'uhu tayamumuhu wa salaatuhu labaduba mujzi weeye qowlkaa marka lagu socdo wa yuciidu haddana waa soo celinaya marka dalabkii kama dhicin oo waxa weeye waxaan leeyahay qadaagii kama dhicin laakiin dalabkii hore waa ka dhacay oo mujzi ay cibaadadiisu ahayd mujzi'atun saxiixatun ayay ahayd wuxuu kaloo inoo tilmaamay ijzaaga iyo sixada farqa u dhexeeyo cumuum iyo khusuus baa u dhexeeyo shay kastaoo mujzi'i saxiix weeye laakiin shay kasta oo saxiixi mujzi ma aha sababtuna waxay tahay ijzaaga waxaa lagu sifeeyaa cibaadaadka oo keliya lagu sifeeyaayo mucaamalaadka lama yidhaahdo waa caqdun mujzi lama yidhahde waa caqdun saxiix baa la yidhahda marka cumuumun wa khusuusun mutlaqun ayaa u dhexeeya oo waxa weeye ijzaa kastaa waa saxiix yacni sixuu tilmaamaya laakiin sixo kasta ijzaa tilmaami mayso oo mucaamalaadka laguma sifeeyo yacni markaa ijzaa alijzaa'u guditaanku kifaayatu lcibaadati cibaadadu inay ku filan tahay weeye inuu qofka dalabku ka dhaco oo awaamirtii markaysagaa mas-uuliyaddeedii uu ka baxo wa hiya markaysaa waxaan markaa kifaayadu an yasquda aliqtidaa'u waa inuu dalabku dhaco amarku inuu dhaco weeye amarkii iijaabkaa ee waajibinta ah isaga waa inay ka dhacdo aw isuquudu lilqada ama qalluhu inuu dhaco ayaa la yidhaahdaa wadaa kaasoo waxa weeye ijzaaga ahi akhasu waa ka khaasnimo badan yahay min sixatin sixada ayuu ka khaasnimo badan yahay id bilcibaadati yukhasu sababtuna waxay tahay cibaada ayaa lagu gaar yeelaa ijzaaga oo lama yidhaahdo yacni cuquudda laguma sifeeyo ijzaa wasixatu alqabuulu fiiha yadkhulu wasixatu sixada alqabuulu aqbalaad yadkhulu fiiha waa gudagelaya wa bacduhum bacdi culammada ka midii yanqulu waa soo rarayaa lilistiwaayi istiwaa buu soo rarayaa inay siman yihiin masaladanna wuxuu inoo tilmaamayaa in sixada iyo qabuulku inay isgudagelayaan oo shay kasta oo waxa weeye maqbuul ahi waa saxiix laakiin shay kasta oo saxiixi markaa maqbuul ma aha marka waxa weeye sidaas yadaa buu inoo tilmaamaya culamada qaarna waxay yidhahdeen sixada iyo qabuulku waaba isku mido waa mutaraadifaan sidaas yadaa bay yidhaahdeen sidaas yadaa ayay yidhaahdeen axaadiista haddii la eego waxaa soo aroortay axaadiista qaarkood oo markaas yacni qabuulka marka la nafiyo macnaha looga jeeda ay tahay sixadiina in la nafinayo waxaa kaloo jirta axaadiis kale oo laga fahmi karo ama adilo kale laga garan karo inaan markaa waxa la nafyinayaa inay tahay sawaabka ee marka aynay ahayn yacni sixada aynay ahayn waxa la nafyinaya oo qabuulka salaada la aqbalayo waxaa laga nafiyey ciddii tahaaro la'aanteed ku tukada ku tukata laa yaqbal allahu salaatan bigayri uhuur ilaahay salaad ma aqbalo tahaaro la'aanteed tahuur waxaa la yidhaahdaa waxa lagu tahaaro qaato duhuurna waxaa la yidhaahdaa yacni tatahurka laftiisa oo tahaaro qaadadka ah baa la yidhaahdaa marka waxa weeye tahaaro qaadasho la'aanteed salaadi marka waxa weeye la aqbali maayo bimacnaa ma asaxaysaa loo jeeda waxaa kaloo soo aroortay axaadiis tilmaamaysa dunuub ka baxsan shayga waxa weeye salaadda ka baxsan inaan waxa weeye cibaadadaa inaan loo aqbalaynin sida waxa weeye ninka khamriga cabbo oo kale afartan maalmood in waxa weeye salaada aan laga aqbalaynin sida waxa weeye ninka kaahin u taga ama caraaf u taga oo kale man ataa caraafan fasa'alahu can shay lam tuqbal lahu salaatun arbaciina yowma sida waxa weeye addoonka ka baxsada mawaalidiisii iyo sayidkiisii ka baxsada inaan salaad laga aqbalaynin ilaa uu ku soo noqdo sayidkiisii axaadiista noocaasoo kale ayaa iyaguna soo aroortay marka waxa weeye axaadiistaasna jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan qabuulka la nafyinaya inay sawaabka tahay ee sixada inaynay ahayn saas yadaa bay qabaan marka waxa weeye maadaama caynkaas yadaa ay yidhaahdeen sheikha markaa ina ciraaqi la yidhaahdee faqiihee usuuliga ah ayaa waxa uu yidhi bimacnaa waxaa dhalay markaysagaa sheikhii muxadiskaa ee macruufka ahaa ayaa dhalay oo waxa weeye ina ciraaqi baa la yidhaahdaa waana haysulhaamic sheikhale weeye marka waa faqiih weeye shaafici ah waxa markaa yacni ibnu najaar uu ku soo rarayaa kitaabkiisa la yidhaahdo sharxulkawkab ilmuniirka hadal marka aada u fiican oo markaa ibnulciraaqi uu odhanayo waxaan u filayaa inuu meesha laga soo naqliyay ay tahay haysulhaamica marka waa ka eegi doontaan insha allahu tacaala ibnu najaar waxa uu yidhi qaala bnu lciraaqi dahara lii fi laxaadiisi alatii nufiya fiiha alqabuulu walam tantafi macahu sixatu ka salaati shaaribi alkhamri wa naxwihi ana nanduru fima nufiya fain qaaranat dalika alficla fain qaaranat fain qaaranat dalika alficla macsiyatun kaxadiisi shaaribi alkhamri wa naxwihi intafa alqabuulu ay athawaabu liana isma almacsiyati axbatahu wain lam tuqaarinhu macsiyatun kaxadiisi laa salaata ila bituhuurin wa naxwihi faintifaau alqabuuli sababuhu intifaau sharطi wa huwa ahaaratu wa naxwiha wa huwa ahaaratu wa naxwuha wylzamu min cadami shari cadam lmashruudi sharxu lkawkab almuniir mujalladka koowaad afar boqol iyo laba iyo toddobaatan waa sidaa maqlayseen waxa uu u qaybiyey waxa uu yidhi axaadiistaas baan u fiirsaday oo aan markaa eegay marka waxay iga muuqatay axaadiista qabuul la nafinayo yacni acmaasha qaarkood oo cibaadaadka ka mida qabuul laga nafinayo labaa loo kala qaaday ma waxa weeye shaygaa cibaadada ama ku lamaanaa tahay oo axaadiisku tilmaa wax macsiyo ah oo uu qofkaasi la yimi oo salaadda ka baxsan mise waxa weeye ma tilmaamin shay macsiyo oo salaadda ka baxsan ma tilmaamin hadduu tilmaamo shay macsiyo salaada ka baxsan qabuulka la nafyinayaa hawaabkiiyo ajarkii weeye haddii laakiin ay tahay shay waxa weeye macsiyo salaada ka baxsan haddii aan la sheegin marka wuxuu noqonayaa qabuulka la nafyinayaa sixadii in la nafyinayo ayuu noqonaya oo shaygaasi wuxuu noqonayaa cibaadadaasi inaynay saxiixo ahayn ee cibaada baatila inay tahay oo waxa weeye arkaantiisii iyo shuruuddiisii in wax ka dhiman yihiin saas yadaabay noqonaysaa sidaas aawade ayuu asixi weyday laakiin haddii kale waxaa laga tilmaamayaa dembigan uu la yimi ayaa hawaabkii camalkiisa ka buriyey marka halkaas iyada baa lagu tawjiihinayaa buuri wasixatu asxaadaha alqabuulu marka aqbalaad baa yadkhulu fiiha sixada gudagelaya oo bimacnaa shay kastoo maqbuuli saxiix weeye laakiin shay kastoo saxiixi maqbuul ma aha oo sixada ayaa ka guda ballaadhan wa bacduhum yacni bacdi culammada ka midina lilistiwaa'i yanqulu wuxuu soo rarayaa markaysa waxaan istiwaa buu soo raraya yacni istiwaa sida uu markaa yani shanqiidiba tilmaamayo waa mafcuul muqadam ah marka laamkuna waxa weeye uu geliyeyna waxa weeye waa laamu taqwiya yani iska weeya taqdiimkunbuu markaa ugeliyay calaa kulli xaal wakhasis alijzaa'a bilmaluubi wakhasis khaas yeel alijzaa ijzaa waxaad ku khaas yeeshaa bilmaluubi wixii la yacni markaa la dalbay ee qofka markaa laga rabay inuu la yimaado waajib ha ahaado ama sunne ha ahaado wa qiila bal yakhtasu bilmaluubi waxa kale oo la yidhi maye bilmaktuubi wuxuu ku gaar yahay wixii la waajibiyuu ku gaar yahay culammada qaarkood ayaa waxay yidhaahdeen maya cibaadaadka ama waajib ha ahaatee ama sunne ha ahaatee waxaa la odhan karaa waxa weeye ijza waa lagu sifayn karaayo waa mujzia waa la odhan karaa cibaadadu culamada qaarna waxay yidhaahdeen maya cibaado oo dhan lama yidhaahdo waa mujzi'e bacdi cibaadada ka mid a ayaa la yidhaahdaa waa mujzi'o bacdiga cibaadada ka midkaahina waxa weeye waa waajibaadka waxa ah wixii waajib oo keliya ayay ku gaartay laakiin wixii sunne ah lama yidhaahdo waa mujzi lama yidhaahdo qolyaha ilaaha sunnayaasha waa ku bannaantahay in la yidhaahdo waa mujzi'o waxay deliishanayaan arbacatun laa tujzi'u fi ladaaxi qolyaha kalese waxay kaga jawaabayaan markaysaga waxaabaanu idinka nidhi udxiyadu dee sunne maahay waa waajib baanu markaa idinka nidhi sidaasay markaysa waxaan markaa qolyaha kalena markaysa waxaan markaa ay leeyihiin wakhasis khaas yeel alijzaa ijzaa waxaad ku khaas yeeshaa bilmatluubi wixii la yska dalbay ama ha ahaato sida loo dalbay si la waajibinayo ama si la sunnaynayo wa qiila bal yakhtasu bilmaktuubi waxaa kale oo la yidhi waxay ku gaar tahay ijzaagu ku gaar yahay bilmaktuubi wixii la waajibiya la faral yeelay waqaabil asixata bilbulaani waqaabil markaysagaa ka horgee asixata markaa sixada waxaad ka horgeysaa oo ku beegtaa bilbulaani baatilnimada oo baatilnimada iyo sixadu waxay yihiin laba shay markaysagaa iska soo horjeeda wahwa markaysa waxaan markaa bulaanku alfasaadu fasaad weeyi cinda ahli shaani yacni markaa culammada shanigan u saaxiibka bimacnaa usuuliyiinta agtooda yacni fasaad iyo butlaan waa isku mid oo shaygu waa faasid iyo waa baatil yacni waa bimacnana wax farqii uma dhexeeyo wa khaalafa nucmaanu nucmaan waa khilaafay waa abu xaniifa raximahu llah oo waxa uu yidhi falfasaadu fasaadku maa nahyuhu waa wixii nahyigiisu yustafaadu la faa'iidaysto lilwasfi wasfiga loo faa'iidaysto bimacnaa wasfiga laga garto oo yani nahyigu uu soo arooray wasfiga yani culammada jamaahiirtu waxay qabaan shaygu waa faasid iyo waa baatil waa bimacnan wax farqi uma dhexeeya sidaas yadaa bay yidhaahdeen bacdi culammada ka mida waa markaa yacni xanafiyada ee waxay yidhaahdeen maya waa faasid iyo waa baatil farqi baa u dhexeeya ma wixii asalkiisaba la xaaraantinimeeyey oo la manciyey mise wixii asalkiisa la sharciyeeye sifada uu leeyahay la manciyey wixii asalkiisa markaa la manciyey oo asalkiisuba aanu bannaanayn xaaraanta ah sida zinada iyo wixii la midka ah tan noocaasi waxay tahay waxa weeye waa baatil weeyaan bay yidhahdeen amaa wixii markaa wasfigiisa waxa la xaaraantinimeeyey ay tahay laakiin asalkiisu uu mashruuc yahay tan noocaas ah waxay noqonaysaa waxa weeye waa faasid baa la odhanayaa baatil ma aha sidaas yadaa bay yidhahdeen laakiin waxa weeye shayga asalkiisaba haddii aan la sharciyeyn ee la manciyey asalkaba marka waxaa la odhanaya waa baatil baa la odhanaya bay yidhahdeen tusaalihiisu waxay noqonaysaa shayga waxa weeye sifadiisa ay tahay waxa la manciyey laakiin asalkiisa la sharciyeeyey laba shay baa la ysku iibiyey dirham baa dirham lagu iibiyey ama waxaaba yani marka waxaa la socda ziyaado kalena la socota ama waxaa lagu iibiyey marka isagaa yani kiilo bura ayaa kiilo bura lagu iibiyey ama timir kiilo timira baa kiilo timira lagu iibiyey marka saa waxaa la raaciyey lacag kale oo siyaada ah ayaa mid la raaciyey misliyadiibaa meeshii ka baxday yani labadan shay marka hore in laysku iibiya asalaan waa bannaan tahay waa mashruuc ha bannaanaatee ziyaadadan hadda lagu darayo markaysaga waxaa dheeraadka mid la socda ayaa wuxuu yahay markaysaga mid muxaramaan bannaanayn marka waxay leeyihiin xanafiyadu caqdigu waa asaxay mulkina waa ka dhashay hase ahaatee qadarkan aan mashruuc ahayne ziyaadadaa bes in la celiyo ayaa waajib ah laakiin sidiisa ayaa baycu saxiix u yahay oo markaysaga wax mulki uga dhalanaya qadarkaas markaysaga xaaraantaabaa in la celiyaa ay waajib tahay sidaas yadaa bay leeyihin halkaas ayay markaa ka saareen oo waxay leeyihiin qadarkaa ziyaadada haddii la rafcin lahaa baycan wuxuu noqon lahaa mashruuc buu noqon lahaa bay yidhahdeen mashruuc ayuu noqon lahaa waxaa la mid ah shayga asalkiisa la manciyey waxaaba laysku iibiyey laba shay oo xaaraan ah ayaa laysku iibiyey yacni khamri iyobaa laysku iibiyey khanziir yacni doofaar iyo markaysa waxaan markaa khamri ayaa laysku iibiyey xaalka noocaasa waxay leeyihin waa baatil bay markaysagaa leeyihin oo waxa weeye in markaa shaygaasi marnaba asaxaa markaa ma suurtoobi marnaba in yani layaha fasaadkiiyo saxadii waa kala duwan yihin ma suurtoobi karto waa baatil yani saas yadaa bay leeyihin laakiin faasid la odhan maayo faasid waxaa la yidhahdaa wixii yani asalkiisu mashruuc yahay ama uu bannaan yahay laakiin sifadiisa markaa la manciyey taasaa waxaa la yidhahdaa faasid baa la yidhahdaa adigu halkaasay ka saareen jamaahiirtuna waa radiyeen jamaahiirtu waxay qabaan in faasid iyo baatil ay isku mid yihiin farqi aynay kala lahayn waxayna leeyihiin sabab keensato tasmiyada inaa ku kala gaar yeeshaan oo midna ha ku magacawdaan faasid midna baatil ku magacawdaan oo ha u kala gaar yeeshaan markaysa waxan markaa ma jirto wax daliila masalada uma haysataan halkaasay ka saareen ha yeeshee qoladii markaa yacni yidhi faasid iyo baatil waa isku mid yaga laftoodu itlaaqoodaa kumay tegin ee masaa'il baa jira faasidkii iyo baatilkii ay kala farqiyeen culammaduna marka ay tilmaameen kutubul furuucna markaa mabsuud ku ah waxaana ka mid a culamada markaysaa waxaa kala farqiyey shaaficiyada iyo xanaabiladuba markaa waa ka mid sidaas aawadeed ayuu ibnu najaar waxa uu ka odhanayaa sharxu lkawkab ilmuniirka wafaraqa asxaabuna waasxaabu shaaficiyi bayna albaطili waalfaasidi fi lfiqhi fi masaa'ila kaiira qaala fii sharxi الtaxriir قلت غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد إذا كانت مختلفا فيها إذا كانت مختلفا فيها إذا كانت مختلفة فيها بلغي بينها بين العلماء والتي حكموا عليها بالبطلان إذا كان إذا كان مجمعا عليها أو الخلاف فيها شاذ ثم وجدت بعض أصحابنا قال الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد والباطل ما كان مجمعا على بطلانه sharxu lkawkab ilmuniir mujalladka koowaad afar boqol iyo afar iyo toddobaatan marka waxa uu tilmaamaya calaa kulli xaal inay xanaabilada iyo shaaficiyadu masaa'il badan inay kala farqiyeen faasidka iyo baatilka oo fiqiga ku sugan marka masaa-isha badankoodu se waxay u badan tahay buu sharxu taxriirku uu yidhi waa kitaabka marka maktabadana waa yaalla waa sideed mujallad isagu ah baa la daabacay waa kitaab qayim ah oo markaysa waxaan markaa yani muhima weeyaan marka waxa uu yidhi sharxu taxriirka siduu ka soo naqliyey ibnu najaar haalibka masaa-isha ay ku xukumeen fasaadka waa masaa'il culammadu isku khilaaftay masaa-isha markaa waxaa weeye butlaanka ay ku xukumeenna waa masaa'il ama lagu ijmaacsan yahay ama khilaafku shaad yahay intaa dabadeedna waxaan helay buu yidhi asxaabtayda qaarkoodoo xanabilada ahoo yacni markaa yidhi faasidka nikaaxa markaa ka mid ahaaday yacni waxa weeye waa kii ijtihaad uu saa'iq ka yahay oo in lagu ijtihaada ay suurtoobi karto baatilkuna waa wixii markaa lagu ijmaacsan yahay marka taraadufka culamo badan baa masaa'il la kala farqinaya tilmaamay isnawi sheikha la yidhahdo isnawi ee shaaficigaa waxa uu ka odhanayaa nihaayat usuul fi sharxi minhaaji lwusuul waclam ana dacwa ataraadufi muطlaqan mamnuucatn faina dalika khaasun bibacdi abwaabi alfiqhi kaasalaati waalbayci waama alxaju faqad faraqna fiihi bayna alfaasidi waalbaطil wakadalika alcaariyatu waalkitaabaةu waalkhulcu wagayruha waqad dakartu taswiira hadihi اlmasaa'ili وفائدة الفرق بين الصيغتين مبسوطا في باب الكتابة من التنقيح نهاية الصول في شرح منهاج الوصول مجلد ككوات صفحة اللحدة طبعة دار ابن حزم وكذلك الزركشي سونا وحكوت المام بحر المحيط كمسائل بدن إلا كلا فرقيين والشافعي كلا فرقيين نوات المام فاسد كي باطلك oo uu ka mid yahay xajku oo uu ka mid yahay nikaaxu oo ka mid tahay caariyadu ay ka mid tahay kitaabadu ay ka mid tahay khulcigu wuxuuna sidaa ku sheegay albaxru lmuxiid mujalladka koowaad laba boqol iyo siddeed iyo konton ilaa laba boqol iyo sagaal iyo konton marka khulaasatu lqowl waxay tahay culammada waxa weeye jamaahiirtu abwaabta qaarkood oo faasidka iyo baatilka iyaga laftoodu ay kala farqiyaanna waa jiraan oo ay markaysagaa kale xukum ka dhigaan waa jiraan yacni xagga midho ahaan maxay ku kala duwanaanaysaa markay waxa weeye shaaficiyada iyo xanaabilada iyo ay ay kala farqiyaan faasidka iyo baatilka oo ay yidhahdaan waa faaside baatil ma aha waxay ku kala duwanaanaysaa oo kale xajkii waxa weeye baatilka ahaa dee waxa weeye waaba buray itmaam xataa la amri maayo laakiin xajkii faasidka ahaa waxaa la amrayaa inuu dhammaystiro inuu waxa weeye dhammaystiro iyo inuu qadaa la yimaado dirkaba waa la amrayaa sidaas aawadeed maadaama markaysa waxaan markaa qadaa iyo itmaam labadaba la amrayo iyo waa ka duwan yahay kii baatilka ahaa ka baatilkiina waa xajkii murtadka oo kale ka faasidka waxaa noqonaya waa inuu waxa weeye qabla taxalluli lwal waa inuu jimaac sameeyo xajkaasi wuxuu noqonayaa xaj faasida ayuu noqonaya qadayna waa ka waajibaya ha yeeshee inuu dhammaystira ayaa waajiba qabla taxalluli lwal ayuu wuxuu sameeyey jimaac iyo galmulayo waxa uu samaynaya xajkaasi waa faasid qadana waa ka waajibayaa waxaanu markaysa waxaan markaa la imanaya inuu dhammaystiro waa la imanaya yani kafaarana waa leeyi nikaaxa xaggiisa haddii loo kaco yani nikaaxii gabadhii muctadada ahaydee ciddada ku jirtay haddii la guursado wuxuu noqonayaa markaa nikaaxaasi nikaax baatila buu noqonaya laakiin qof dumare haddii la guursado bilaa weliyo nikaaxaasi wuxuu noqonayaa nikaax faaside nikaax baatila maaha maxaa farqiga ku sugan farqiga ku sugan waxa weeye nikaaxii hadduu faasid yahay oo baatil aanu ahayn waa mida waxa weeye waxaa ka dhalanaya nasab waa ka tartiibsamaya oo waxaa la odhanaya markaysagaa awlaadana nasabka waa ku raacaya waa mida labaad ee qofka dumara waxaa u waajibaya markaa meher baa u waajibaya mahrulmisli baa u waajibaya musamihii la magacaabay waa iska dhacaya laakiin dumarka asaageeda waxa lagu meheriyo ayaa markaysagaa u waajibaya waxaana waajiba in la kala farqiya ayaa waajiba in la kala farqiyaana waa waajib marka axkaamta qaarna wuxuu ka shabahaa xaggii waxa weeye nikaaxa saxiixa ah axkaamta qaarna wuxuu ka shabahaa xaggii nikaaxa baatilka abuu ka shabaha labada geesood buu mid walba cad ku leeyahay oo shabihitaan ku leeyahay marka nikaaxi faasidkaana nikaaxa baatilkaa sidaas uga duwan yahay marka masaa-ishaas sidaasay u kala farqiyaan shaaficiyada iyo yacni xanaabiladu markaysaga ay u kala farqiyaan waqaabil sixata sixada qaabilsiyo ka horgee bilbulaani baatilnimo ka horgee oo waxa u lidiya markaa sixo bulaan baa u lidi ah wa huwa markaa bulaanku alfasaadu weeye cinda ahli shaani yani shaanigan cidda u ehelka oo usuulka u ehelka ah yani oo jamaahiirta agtooda isku mid weeye wa khaalafa nucmaanu shiikha nucmaan layaha waa nucmaan ibnu thaabit abu xaniifa weeye raximahu llah waana khilaafay inay markaa labadu isku mid yihiin falfasaadu fasaadku ay cindahu agtiisa maa maa nahyuhu a wixii nahyigiisu yacni yustafaadu lilwasfi ama maa nahyuhu wixii nahyigiisu lilwasfi wasfiga u sugnaaday yustafaaduna tamaamulbeyd laga dhigo marka waxa weeye sidaas yadaa buuri wixii asalkiisa markaa la xaaraantinimeeyena waa baatil baa la odhanayaa wixii asalkiisu bannaan yahay laakiin sifadiisa ay tahay waxa la diiday waxa waxaa la odhanayaa waa faasid abu xaniifa inay tilma aynan tilmaamin farqiga udhaxaysanayo waxa uu leeyahay shaygu hadduu baatil yahay wax ictidaad la yidhaaho tirsad la tirsanayo la tixgelinayo ma lehe waa tuuris laakiin shaygu hadduu faasid yahay shareecada waa la ictibaarinaya waa lagu tixgelinaya waa lagu tixgelinayaa buu leeyahy oo iminka waxa weeye hadduu ninkii nadro uu ku nadro maalin ciida inuu soomo soonka la soomaa asaalatan cibaada weeye oo waa mashruuc laakiin ciid in la soomaa sifadaasi waxay tahay waa sifo aan mashruuc ahayn marka waxa weeye nahyigu wuxuu u sugnaaday wasfiga oo ah markaysaga ciidnimo inuu dhacay maadaama uu wasfigaa u sugnaaday wuxuu noqonayaa nadarka uu ku nadray horta waa marka hore wuu guntamaya marka uu guntamo waxa markaa waajib ku ah maalin aan ciid ahayn inuu qalleeyo ayaa waajib ku ah laakiin hadday dhacdo inuu khilaafo ciid uu soomo ictidaad baa lagu samaynayaayo yacni wuxuu ka ku nadray isku laazimiyey way ka dhacayaan buuri halkaas iyada abuu markaa ka saaray bayca laftiisa hadduu iibiyo oo waxa uu iibiyey waxa weeye bayc ribowi ah ziyaadadii ribada ahayd in la celiyuun baa waajib ahe qadarka kale mulkibaa ka dhashaye sidaas marka ma soo noqonayo baycaas iyagoo iqaale isu sameeya mooyaane bayc soo noqonayo la odhanaya faasidnimu u soo noqonaya ma jirto ayuu abu xaniifa marka isagaa odhanaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قولنا وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النس هو المعول وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا وضده القضاء تداركا لما سبق الذي أوجبه قد علما من الأداء واجب وما منع ومنه ما فيه الجواز قد سمع واجتمع الأداء والقضاء وربما ينفرد الأداء وانطفيا في النفل والعبادة تكررها لو خارجا إعادة للعذر والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قم وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلا الإدراك من غير قضاء تصور ومعه تصديق وذا مشتهر يزمه دون تغير علم علما وغيره اعتقاد يقسم إلى صحيح إن يكن يطابق أو فاسد إن هو لا يوافق والوهم وظن وشك ما احتمل لراجح أو ضده أو ما اعتدل والعلم عند الأكثرين يختلف وبعض جزما وبعضهم بنفيه عرف وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق لما له من اتحاد منحت مع تعدد لمعلوم علم يبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليه بل إيمان والجهل جاء في المذهب المحمود هو انتفاء العلم بالمقصود قال المصنف رحمه الله فعل العبادة بوقت عين فعل العبادة عبادة السمين تلسمية بوقت يعني وقت قديس للسمية أي في وقت وقت للسمية وقت عين لعيمي huwa waktiga lahaa cibaadada loo cayimay sharcan ay fi sharci sharciga gudihiisana loogu cayimay qorina waa la lamaaneeyey huwa ficilkaas bismi اladaa'i magaca ade la yidhaahda ayaa lagu lamaaneeyey oo waxaa la odhanayaa waa cibaadatun mu'addaatun baa la odhanayaa wa kownuhu ahaanshihiisa uu yahay aduhu yaxsulu mid xasilaya bificli bacdin bacdi cibaadada ka mida in la sameeyo oo wakhtiga gudihiisa la sameeyo huwalmucawalu ka la cuskanayo weeye licaadidi nasi yacni naska xoojinaya darteed ayuu qowlkaasi u yahay ka muctamadkee la cuskanayo wuxuu halkan inooga warramayaa waxaa la yidhaahdo adaha iyo qadaaga iyo icaadada ashyaada noocaasa ayuu marka halkana kaga warramayaa cibaadada samaynta la sameeyo oo wakhtigii sharciga loogu cayimay ee la yidhi wakhtigaa ha la sameeyo gudihiisa la sameeyo oo cibaadadii oo dhani ay dhacdo ee wakhtigaa gudihiisa oo aan waxba debedda uga bixin waxaa la yidhaahdaa waa marka cibaadatun mu'addaatun baa la yidhaahdaa magaca ade la yidhaahdaa lagu lamaaneeyey bimacnaa waa mu'addaatun baa la odhanayaa wakhtigaas markaa loo cayimay intuu doonaba ha ahaado ama markaa mudayaq ha noqdo ama muwasac ha noqdo waxaa la odhanayaa waa cibaadatun mu'addaa wakhtigaas loo cayimayna maslaxa ayaa ku sugan ilaahay baa maslaxadaa og inagu haddayn inagu haddii aynu garan weyno waxaynu markaa ognahay inay kollayba maslaxa ku jirto ayaynu garanaynaa laakiin maslaxadii waxaa dhici karta tacyiinkeedii inaynaan fahmin marka waxa weeye maslaxa ayaa ku sugan oo bikayri maslaxa ilaahay waxba ma sharciyeeyo laakiin maslaxadiibaa marna inoo muuqan karta marna inaga qarsoomi karta wuxuu kaloo inoo tilmaamay bacdi cibaadadii ka mid a haddii watiga gudaheeda wakhtiga gudihiisa la sameeyo bacdi cibaadadii ka midna wakhtiga dabadiisa ay dhacdo oo kadib marka wakhtigii baxoo la sameeyo sida salaadii oo kale waxa markaa yacni waxaa la bilaabay iyadoo wakhtigii joogo salaaddii markii ragcad la tukaday ayaa waxaa soo baxday qoraxdii baaba soo baxday waa salaad subax cibaadadaasi ma mu'addaatun baa mise waa maqdiyatun mise labadaba waa isugu jirtaa wuxuu inoo tilmaamayaa mar haddii ragcad dhammaystiran markaa lala yimi wakhtiga gudihiisa waxay noqonaysaa cibaadadaasi mu'addaatun inta kale ee dabade wakhtiga dabadiisa la sameeyeyna waa la ilxaaqinayaayo waa la haleeshiinaya waa macnaha uu ku tilmaamayo wa kownuhu bificli bacdin yaxsulu licaadidi nasi huwa almucawalu naska uu tilmaamayaana waxaa weeye man adraka rakcata min asalaati faqad adraka asalaa iyo man adraka rakcata min alcasri qabla an taqruba ashamsu faqad adraka asalaa ninka waxaa weeye ragcad haleela casar ka mid ah intaan qoraxdu dhicin ka hor ayuu ragcad gaadhay oo la yimi ragcad dabadeedna waa dhacday qoraxdu ninkaasi salaadaa waa idraakay oo waa haleelay xadiiskaas weeye waxa uu tilmaamayaa kaas weeye laakiin bacdi ereyga la yidhaahdaa waxa uu yahay erey iska ballaadhan oo wuxuu aqbali karaa in ragcad loo jeedo in wax ka yar loo jeedo in wax ka badan loo jeedo mid walba waa aqbali karaa marka culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maye juz-un salaada ka mid ah hadduu mar haleelo waxa weeye salaaddii waa haleelay xadiidka ragca ku soo aroorinaya sajda isagoo ku soo arooraa la hayaa sajda in lagu fasiro ragcad in looga jeedana waxay tahay waa baciid bay yidhaahdeen sidaas aawadeed hadduu markaa hal sujuud gaadho oo bimacnaa waxa weeye waxa uu tukaday ragcaddii ma dhammayn laakiin waxa weeye sujuud baa ragcaddii ka dhiman oo markii waxa weeye uu sujuuday sujuuddii koowaad ayuu waxa weeye qoraxdii soo baxday halkaas waxay yidhahdeen xadiidka daahirkiisa waa waafaqaysaa sidaas aawadeed mutacayin maaha ilaaba ilaa inay noqoto markiisa waxa markaa ragcad dhamaystiran qolya halkaa ka saaray baa markiisa wax markaa jira marka calaa kulli xaal laakiin qawlka markaa ragcadda tilmaamaya waa qowl yacni markaa qawi ah waa qowl qawi awi ficlu lcibaadati samaynta cibaadada la sameeyo biwaqtin ay fii waqtin waqti gudihii la sameeyo waqtigaasoo cuyina la cayimay ay huwa yacni markaa waqtiga laha cibaadada loo cayimay sharcan ay fi sharci sharciga gudihiisana loogu cayimay qorina waa la lamaaneeyey yacni ficilkaas bismi aladaa'i magaca adda la yidhahdaa lagu lamaaneeyey oo waxaa la odhanayaa waa cibaadatun mu'adda wa kownuhu ahaanshihiisa uu yahay yaxsulu mid ku xasilaya bificli bacdin bacdi cibaadada ka mid a in la sameeyo wakhtiga gudihiisa wakhtigii markuu baxay dabadeedna inta kale lala yimaado walmucawalu waa ka la cuskanayo waxaa loo cuskanayaa licaadidi nasi naska quweynaaya darteed ayaa loo cuskanaya wa qiila maa fii waqtihi adaa-u wa qiila waxaa la yidhi maa fii waqtihi wixii waqtigiisa ku guda jiraa adaa-un ada weeyi ay duu adaa-in waa mid ada u saaxiiba wamaa yakuunu khaarijan wixii markaa noqonaya mid ka baxsan wixii noqonayaana qadaa-un ay duu qadaa-in waa mid qada u saaxiiba wuxuu inoo tilmaamayaa haddii waxa weeye cibaadadii qaybna lala yimaado wakhtiga gudaheeda qaybna wakhtiga yacni dabadiisa lala yimaado oo wakhtiga oo baxay lala yimaado culamada qaar baa waxay yidhaahdeen cibaadadaasi laba nooc bay ka kooban tahay qaybtii wakhtiga gudaheeda lala yimi waxay noqonaysaa mu'addaatun qaybtii wakhtiga dabadiisa lala yimina waxay noqonaysaa maqdiyatun bay noqonaysaa marka waxaa weeye laba ictibaar bay leedahayoo intii waxa weeye wakhtiga gudihiisa dhacdayna intaasi aday ahayd masalan waxa wuxuu tukaday salaaddii subax ragcadna waxa weeye wakhtiga gudihiisay yacni markaa ahayd ragcadina waa ka baxsanay qadarkaas waxa weeye wakhtiga gudihiisa ahaa wuxuu ahaa ade qadarkan ka baxsannaa wuxuu ahaa markaysaga waxaa qadaa buu ahaa bay yidhahdeen halkaasay markaa qolyaha qaarkoodna ay markaa ka saareen laakiin qowlkaasi waxa uu yahay يعني waa مqaaبل الصحيiح saas aawadeed marka isaga waa laga raajaxsan yahay qowlka qawiga waxa weeye waa in la yidhaahdo haddii waxa weeye ragcada ay gaadhayso ragcada hadday gaadhayso qadarka waktiga gudihiisa dhacay inta kalena waa la ilxaaqinaya mu'adaatun weeye haddii laakiin ragcada ay ka yar tahay waxay noqonaysaa un maqdiyata saas yadaa bay noqonaysaa waqiila waxaa la yidhi maa fii waqtii wixii waqtigiisa gudihiisa ku sugani adaa'un ay du adaa'in waa mid ada u saaxiiba wamaa yakuunu khaarijan wixii markaa noqonaya khaarijan mid ka baxsanna qadaa'u ay duu qadaa'in waa mid qada u saaxiiba weeye wlwaqtu maa qadarahu man sharaca waalwaqtu waqtigu maa qadarahu ay aladii qadarahu waa kuu qadaray man sharaca kii sharciyeeyey waa ka markaa uu qadaray ee uu gooyey min zamanin xaaluu marka isagaa kaasi ahaaday min zamanin waqti uu ahaaday mudayaqan mudayaqan ay mudayaqan kaana aw muwasaca yacni ahaaya mid waxa weeye mudayaqa waktigaasi oo la cidhiidhiyey yacni ama ahaaya markaisaga yani markaa mid la waasiciyey oo la ballaariyey kuu doonaba ha noqdee wuxuu tanna inoo tilmaamayaa waktiga cibaadadu waa zamanka sharciga loogu qadaray zamankaa sharciga loogu qadaray ama mudayaq ha noqdo mid la cidhiidhiyey ha noqdo ama muwasac ha noqdo taas baa waxaa la yidhaahdaa waa waktigii cibaadada ayaa la yidhaahdaa marka cibaadada waxay noqon kartaa yani